qoysaskan oo ku nool deegaanada iyo jasiiradaha hoos yimaada degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose ayaa la gaarsiiyey gargaar ka kooban qaybaha kala duwan ee raashinka sida bur bariis sokor saliid iyo caano deeqdan ayaa waxaa ka faa'iidaystay danyarta ku nool jasiiradaha madhawa juulay jawaay istaanbul iyo sidoo kale warafenle gudoomiye ku-xigeenka degmada badhaadhe yuusuf maxamed ibraahim ayaa ka waramaya qaabka deeqdan loo qeybiyey
waxa aan maanta aan ka bixinay raashiin deeq ah oo uu soo dhiibay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam anigoo matalaya ama wakiil ka ah gudoomiyihii degmada oo uu joogo xaruntii dowladda ayaan kumeel gaarka ayaan ku shaqaynayna degmada badhaadhe raaskaambooni maanta waxaan taaganahay jasiiradda madhawo waxa aan raashinkan ka bixinay saakay ilaa iyo madhawo juula iyo warfenle saddexdaas magaalo ayaan maxaa la yidhahdaa ii sheego raashinkoodii maanta bixinay raashinka aan bixinaynana waxay tahay waa qamadigii iyo raashinkii kaleeto ee kartoonka ahaa ee ku jiray muxuu ahaa isheeg raashin isku dheeli tiran oo ay keentay dowladda imaaraadka waxaan mahad ballaaran u celinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam oo dadka shacabka degmada badhaadhe si buuxda baahidooda iyo xaaladooda kaga warqaba qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahad celiyey waad mahadsantihiin maamulkaay noo keeneen raashinka waan ka qaabilinay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan sii jecelnahay inaan sii ogaadaan hadduu ilaahay idmo oon waana qaabilnay xaaladda kulli waan diyaar waan ka qaabilnay boqol aad bay u mahadsan yihiin adeegga ay noo soo dhiibeen si wanaagsan oo sharaf leh noo soo gaaray waan u mahad celinaynaa dhammaan wixii ka soo qalqaaliyo dhan deeqdan ayaa ku soo aaday xilli baahi weyn ay u qabeen dadka loo qeybiyey waxaana maamulka jubbaland uu wadaa dadaallo lagu caawinayo dadka danta yar